waxaa maanta farxadiya inaan taaganahay ceelkan oo ku yaalla aagga gariley ee deegaanka laga soo doortay ee koonfurta wajeer ceelkan waxaa la qoday mardhow waxaana uu ku soo beegmay xilli aad u wanaagsan iyadoo ummaddu ay abaar la hilhiilaysa iyo oon iyo haraad isla markaana bisha barakaysan ee ramadaan ay bilaabmayso aad iyo aad buu u anfacay bulshada geriley bulshada geriley keliyana ma ahee waxaa looga imaanayaa aagag aad u fogfog xuduudda dhinaceeda kale xuduudda dhinaceeda kale markaan idhaahdana ma aha keliya gerileydan hadda nugu dheggan iyo tuulooyinka nawaaxigeeda halkan waxaa jooga dad ka imaada baardheere iyo luuq iyo taabta iyo afmadow iyo qooqaan iyo meelo ka fogfog bay ka yimaadeen waxaa kaloon la kulmay dadweyne ka yimaadday mandheera lafay dad ka soo hayaamay yaan halkan ugu imid ilaahay baa mahadle annagu maanta farxaddayada lama soo koobi karo mahadda ilaahay baa iskale marka ugu horrayso waxaan rabnaa inaan u mahad celinno hay-adda daris wanaag iyo safaaradda ingiriiska ee kenya joogto oo maalgeliyey mashruucan xilli ka wanaagsan oo aynagu soo beegmi lahayd ma garanayno ummadda geriley sagaal iyo labaatan sanay biyola'aan ahaayeen isku dayo tiro badan baa jiray oo hore oo biyo loogu raadinayey falilaahi alxamdu way guul darraysteen laakiin maanta ilaahay baa noo kasay inaan ceelkaa biyo ka helno oo weliba biyo macaan oo xoolaha iyo dadkuba ay cabbi karaan aan ka helno waxaanun codsan lahay deegaannada ku taadsan xuduudda in indha gaara lagu fiiriyo oo indhaha amniga iyo mataqaanaa ee amni xumo iyo amni keliya aan loo eegine inay dad ku dhaqan yihiin oo xoolo tiro badan oo qiimo u leh bulshada ay ku dhaqan yihiin oo haddii maalgashi la geliya sidan oo kale ay dadku ku noolaanayaan amnigana uu noqonaayo mid isa soo taray oo wanaagsanaaday uu noqdo meeshaan waxaan u malaynaha soddon sano waan degannahay oomanaan ahaan jirnay kol abaaraan ku mari jirnay kol aaran aan ku mari jirnay ilaahay baa mahad iskale mahad ilaahay ka sakoow waxaan ku mahadinaynaa maxamed cadow inuu motoorka noo keenay yaan ku mahadinaynaa iyo hay-adda la dhah daris wanaag yaan ku mahadinaynaa roob da'as ilaahay nooga dhigay ilaahay aa mahad iyo shukri iskale waan ku nasannay waan ku burwaaqoownay mahaddaas ilaahay baa iskale ilaahay ka sokow maxamed cadow baa iskale annaga haddaan reegerileynahay oon reegeriley kenya nahay oon badan iyo rafaad badan yaan soo marnay waxaa go'aankayna hadda ahay doorashada soo dhow nin alle ninkan biinna tuso inaanan ugu ridno meel xareed ha noo buqi ilmaha way noo cabbaan mahaddaas ilaahay baa iskale ilaahay ka sikow maxamed cadow iyo daris wanaagaan ku mahadinaynaa ilaahay baa mahad ishuur iskale embiyaal badanaan soo marnay nasiib isagaa u qaatay maxamed cadow inaan doorannana kol kalena ballanaan ku qaadna hadduu ilaahay dadkeeda naga dhiga daris wanaag ha noqdeen embiga faallo kuleh oo ku mahadsan embiga loo soo doortay wajeersood oo hadda matoorkan abaabuloo keenay nin ducaysan weeye ninkaas waa u ducaynaynaa wuuna ku mahadsan yahay kungoor waa lagu noolaaday matoorkan dadka shacibka ah oo dhib qabay maanta abaarta dhacday nooleeya wey matoorkan sidii roob oo kalea loogu noolaaday annagoo ilaahay u mahad celinayno imbigan u mahad celinayno waxaan mar labaad daris wanaag iyo imbiga ka codsanaynaa inay noo sii hagaajiyaan way ku mahadsan yihiin oo ay dararka taangi fiican noo sameeyaan dararka biyaha ay noo geeyaan waa ku dhib qabnay awal dhib baa lagu qabay warahaan ku nooleen intay biyaha noogu jiraan waraha qotooyada warahaba hadday dhammaadaan cariiri biyood baa ka jiray marka nimanka maanta mashiintaan soo qalqaaliyey ee mashiintaan suray waa curato weeye nimankaas niman la ilmaami kara weligood maaha ducuu qabaa ninkaas waa nin ducaysan nin duca qaba wey waa ugu ducaynaynaa waana ugu mahad celinaynaa waxaan u malaynaa waa noolaanay sidii mar hore ay ahayd mase hadda ay tahay welcadi waxaan malaynaa intaanoo qalqiga hadda iskugu imaatay meeshaan waxaa laga imaaday biyacgaroon gerley soomaali jiilaalow meel kastaa la iskaga imaaday